bal hadda fiiri taswiirta saddex iyo labaatanaad ciise markii uu dhintay oo uu ku dhintay isku tallaabtaa kadib waa uu soo laabtay dhimashada miyay kareen kartaa wiilka ilaah maalintii saddexaad ciise dhimashadii waa uu ka sara kacay ilaa maantana waa uu nool yahay hubaal tani ma aha wax ay dadku kale samayn karaan ama sanamyadu ay samayn karaan waa mid u go'an wiilka ilaah markii uu diyaar u ahaa in uu adduunkan ka tago waxa uu watay xirtiisii oo waxa uu la tegay buurta dusheeda oo ciise ayaa u yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yidhi amar oo dhan ayaa samadda iyo dhulka laygu siiyey haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga oo ku babtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado saaxiibkaygiyow waxa uun kuu sheegayaa ciise in uu ka weyn yahay dhimashada oo waxa uu leeyahay awood ka weyn dhimashada iyo dembiga oo noloshiisa daa'imanka ah waxa uu siiyey kuwa isaga aaminsan jidka raacitaankiisa ee ciise masiix ma aha mid fudud ama raqiis ah laakiinse hataa isagu weligiis ma uusan axdi ku qaadin inuu raqiis yahay laakiin wuxuu inagu yidhi ogow weligeen waa uunala joogayaa laakiin mar kasta ee aanu dhacayno amaba dembi gelayno isaga ayaa nala jooga oo naga qabanaya